qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaasha beesha reer cali muumin oo ka mid a beelweynta leelkasi ayaa sheegay in kuraasta beeshooda lagu sameeyey cadaalad darro islamarkaana lagu qoray jifo hore u haysatay kuraasi muhiima haddaba arrintaasi waxaa ka hadlaya nabadoon maxamed xuseen maxamed iyo xasan faarax jaamac oo odayaasha ka mid a beeshaasi bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed axmed cabdille waxaan halkaan u nimaana waa beesha leelkase gaar ahaan reer cali muumin waxaan ka cabanaynaa waxqaybtii ka dhacday caasimadda garoowe waxaanu caddaynaynaa inaana ku qanacsanayn qaabkay u dhacday waxaanu u caddaynaynaa cid kasta oo ku shaqo leh waxaanu u caddaynaynaa inaanan qaabkaas waxqaybtay u dhacday aanan ku qanacsanayn cid kasta oo shaqadaa ku shaqo leh guddiga doorashooyinka maamulka puntland guddiga khilaafaadka waxaanu caddaynaynaa inaanan ku qancin aan u taagannahay sidii anagu awal aan ugu taagnayn aan ergadeedii noo diyaarsan tahay noo xaraysan tahay waxaanu caddaynaynaa inaana ku qancin ku celcelinaynaa waxaanu caddaynaynaa inaanu beel xaq ula nahay oo awal dulmanayd waxaanu caddaynaynaa inaanan dowladdii federaalka iyo iyo kuwii kumeelgaarka baan ka qasanayn waxaanu caddaynaynaa ballanqaadyo hore inaanu jirsanaynay waxaanu halkan ka caddaynaynaa dulmi nala ku sameeyey oo naloo adeegsaday saxiix aan saxiix saxa ahayn beesha leelkase ugaas bay lahayd ugaaskii guud waa dhintay kabacdi hawshaanaa timid ayadoon ugaaskii la dooran wiil saxiixii haysta baa hawshii dhex galay muddaba inbay rafanaysay in badan bay las in badan baa las baa lagu soo raftay alxaasil garowwe isla timid waxaa waxaa dhacday dulmigaas cad oo aan shaatiga loo gashan oo bannaanka yaalla hadalka anoo soo urunay halkan waxaanu ka caddaynaynaa annagoo ah beesha reer cali muumin waxgaradkeeda dhallinyaradeeda haweenkeeda aqoon-yahaneynteeda annagoon u kala harin halkan waxaan ka caddaynaynaa hawshaas inaana ku qancin oonu diyaar u nahay inaanu xibintii sidii aan u raadinayno u raadinayno aysana qancin karin ninkaasu ugaasna qancin kara oo aan ku qancnay inuusan ahayn inuusan annaga ugaas noo ahayn waanu caddaynaynaa sidii anagoon u raadinayno u raadinayno asalaamu calaykum magacaygu waxa weeyaan maxamed xuseen maxamed waxaan meeshaan kasoo jeedinayaa cabasho beesha reer calmuumin ay ka tirsanayso xubnihii baarlamaanka oo reer leelkase ay qeybsanayeen weliba siiba gobolka mudug waxa weeyaan beeshaas waxaa xubnaheeda baarlamaanka loo qeybsanayey afar meelood sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii iyo sanadkaanoo hadda ah labada kun iyo lix iyo tobanka afartii meeloodba saddex qolo ayaa kuraastii reebulna aadan ka heleen qaadatay waxaa kaloo jira meesha hadda kuraasta lagu qeybiyey waa gobolka gobolka nugaal magaalo madaxda puntland waxaan codsanaynaa madaxweynaha puntland maamulka puntland hogaamiye dhaqameedyada puntland guddiga doorashooyinka jaamacadda qaarumaha ka dhexaysa intuba maadaama aysan arrintaas oo arrinnan la-eg aysan ahayn wax qaybtana yacni niman sidii xoole ay leeyihiin ayagu iska maamusheen inay wax ka qabtaan ay si deg dega wax uga qabtaan waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad annagu xubnaha baarlamaanka wixii aan ku lahayn sanadkan inaanu u fadhina meesha cadaalad darrana hadda ay ku dhacday arrintaas ayaan codsanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah anigoo ah cabdiqani maxamed salaad waxaan halkaan ka cabanaynaa xildhibaanadii gobolka mudug ee beesha leelkase saddexdii xubnood oo la isku haystay muddada lixda bilood ka badan dadkoo dhan waxay sugayeen cadaalad in loo qaybiyo oo maantay bal dadka cadaalad baa deeqday cadaalad loogu qaybiyo sidaa la aligeed cadaalad daraa dhacday cadaalad darrada dhacdayna waxay ku tusinaysaa qof kasta marka loo sheego wuu arkayaa bikowsi kuwii shalahayey yaa maanta la siiyey waxaana la malaynayey kuwii hore oon hayn in la siiyo waxaa le marka dadka cadaalad baa deeqda cadaaladda isin loogu yahay oo oday loogu yahay oo curad loogu yahay oo walaalo lagu yahay mar haddii cadaalad la waayo haddii waxaa imaanaysa cadaalad darro iyo in wax walba ay kala tagaan waxaan marka ka cabanaynaa cadaalad darro xubnihii lagu sameeyey annagu hadda marka waxaan leenahay qolyahan guddiga oo qolyahan guddiga khilaafaadka heer federaal ilaa heer puntland bal arrintaas inta la isku haysto oo ama lagu soo heshiinayo ama sidoo ay u raaraanayaan inay aysan qabanin ee because waa wax cadaalad darro ku socda cadaalad darradana in cadaalad ugu saxa unbaa lagu dhammayn karaa n annagu intaasaan leenahay bismi illaahi raxmaan raxiim walaalow isinka waa u tagnay waa la hadalay hawsheedana gacantuu ku hayay isinka beeshuna wuu dhintay allaha u naxariisto kusiisimihii ugaaska baa joogay asagana dadkao dhan waxay ka filayeen cadaalad cadaaladdan dee dad dadka cadaaladdaa deeqda cadaaladdan la sugayana waxay ahayd dee shalay wixii ahayd dadkii hayay in la yidhahdo maanta iska nasta kuwa maanta aan hayn awalan horey u hayna in la yidhahdo maanta idinkaa leh hooya oo haya baa la filayey saas hadda dadka ugaas iyo isin loogu yahay marka taasaan anagu sugayno walaala tiina waaweyna meesha way ka baxday oo waxaa dhacday in lagu celiyey kuwii horey u hayay oo mar labaad loo soo magacaabay ayadoo weliba markii horena isagu u siixay markan dambena isagu u siixay taas ayaa dhacday walaale waxay beesha reer calimuumin ka cabanaysaa sidii nabadoonku u sheegay waxa qaybtaas ku salaysan cadaalad darrada ah in wax laga qabto dhammaan cid allaala iyo ciddii lug ku leh hadday noqoto guddiga khilaafaadka guddiga doorashooyinka heer gobol iyo heer federaal waxaa sameeyey kusimaha ugaaska ugaaskii beesha uu lahayd wuu dhintay ugaas kale oo isagii u dhalay oo aan lagu caano shubin weli weli la dooran baa jooga asaga iyo ciddii kala talisay ayaa cadaalad darradaasi ay ka dhacday cadaalad darradaasna way iska caddahay oo mar haddii xubnihii hadda ka soo degay lagu celiyey xubnihii qatlanaana la qadiyey waxa weeyaan waa waabarya sacba laguma dado waa hawl iska cada cadaalad darradaasi maalintaasi say u caddahay ayay u caddahay